booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen dad ay ku eedeeyeen inay dhagaxan ku weerareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi mas-uul u hadlay booliiska la baxay somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay sameeyeen kuwaasoo ay ku qabteen dad uu maamulka eedeen u haysto waxa uu sheegay mas-uulkan inay xidheen ku dhowaad toban ruux kuwaasoo lagu iideeyey dhagaxeenta xubno ka tirsan xisbiga haya talada maamulkaas iyo burburinta boorarka xisbiyada isagoo warfidiyeenka la hadlay mas-uulkan ayaa u hanjabay dadka arrimahaasi ku kacaya hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa ciidanka boliisku arrintaa wuxuu go-aan baa meel uga yaal inuu gacanada ku qabto boorkaa hargeysa dad baa loo soo xidho ninbaa maxkamad lagu horgeeyey kuwa shalay ka dhacay burcana labada dhinacba sagaal qof baa u xidhan sagaal qof shan meelah iyo afar meelah iyagana maxkamad baa la horgeynaya waxaan ummadda somalilan u sheegaynaa ciidanka boliisku inay ka go-an tahay inuu la dagaalamo wixii afcaasha caynkaasa ku kacaya oo gacan adag lagu qabto si looga hortago fawdo timaada fawdo maamulka somalilan ayaa wajahaya mucaarado kala duwan kuwaasoo ugu imaanaya xisbiga siyaasadeed ee kala duwan ee ka jira halkaasi